أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon xog dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya kooxo burcad saliibiyiin kenyaati ah ayaa sii kordhiyey dilalka ay u geysanayaan ganacsatada muslimiinta ee ku dhaqana gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee xoogga ay ku haysato kufaarta kenya maamul goboleedka shaalaldirarka ee somalilan ayaa ka soo horjeestay amar ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya wilaayada islaamiga bokool ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta in ka badan toban ruux oo tahriibiyaal itoobiyaan ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen munaasabad nabadoon lagu caleemasaarayey ayaa ka dhacday ee deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga gedo bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka hiiraan boqol iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaiyo labaatanka bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka rona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo qorshaysan oo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya xaarta cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya waxaa faahfaahin laga helayaa howlgal qaraxa oo shalay mujahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka tareedish ee duulaadka magaalada muqdisho kaasoo lagu gubay gaari cabdibilaah oo la socdeen mirishaadka riddada ee loo yaqaan boolis miritaro tirada murtadiinta ee qaraxaas lagu dilay waxa ay gaartay ilaa shan askari oo dhimasho ah halka dhaawacna uu gaaray ilaa lix askari dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu habeenkii xalay ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer ee wilaayadaasi sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay qarax la eegteen guri ay milishaadka riddada ka degan yihiin degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka gudaha gobolka mandheera ee ku hoos jira gumayska saliibiyadda kenya waxaa mujaahidiintu weerar kamina u dhigan kolonyo saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duulaadka deegaanka dhammaas ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera howlgalkaasi waxa ay mujaahidiintu ku dileen laba askari oo kufaarta kenya ah oo goobta kamiinka ay kaga carareen kenyaatiga sidoo kale waxaa weerarkaas ku dhaawacmay laba kale oo askar kenyaati ah isla gobolka mandheera waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka sheekh barrow ee hoostaga degmada lafey mid ka mid ah gaadiidka askarta kenya ee dhexyaala xerada ayaana halkaas ku gubtay kadib markii uu dagaalku sii adkaaday howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo mandheera ayaa waxa ay imaanayaan xilli ay mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ay ku naafeenayaan cadowga allah ee isku soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid walaalka xaaris kooxo burcad saliibiyiin kenyaati ah ayaa sii kordhiyey dilalka ay u geysanayaan ganacsatada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka muslimiinta ay xoogga ku haysato kufaarta kenya haddaba faahfaahinta warkan waxaa eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa sheegaya in koox burcad kenyaan ah ay dilal iyo dhibaatooyin kale ka geysanayaan magaalooyin ka tirsan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya bulshada ku dhaqan magaalada wajeer ayaa warbaahinta u sheegay in burcad hubaysan oo ka yimid ismaamulada kale ee kenya ay weeraro aan kala joogsi lahayn ku hayaan dadka ku dhaqan magaalada iyagoo si gaar ah u beegsanaya ganacsatada axadii shalay waxay koox hubaysan oo burcad ah goob ganacsi oo shidaalka lagu iibiyo ay ku dileen qof soomaali ah oo halkaasi ka shaqaynayay si nabadgelyo ah ayayna dilka kadib goobta uga baxsadeen iyadoo aysan jirin wax tallaabo ah oo ay qaadeen ciidanka booliska siliibiyiinta kenya waxgaradka wajeer oo dhacdadan ka hadlay waxa ay sheegeen in burcadan ay gacan ka helayaan dad soomaali ah kuwaasoo u fududaynaya dilalka iyo dhibaatooyinka ay ku kacayaan sidoo kale waxay eedeyn u jeediyeen laamaha ammaanka dowladda siliibiyiinta kenya dhibaatadan wajaar maanta uguma horrayso hadda ka hore masaajidkaas masaajidkii weynaha sariira ay ka dhacday nin maskiin oo beeris ka dhex jooga meel alaab uga shimaan leh yaa laba saaca weynma la dili mar labaada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kelixa imaanaysa soomaaliya wehlin haysaa dadka oo dembiyaalka baara oo magaalada nala joogo eed iyo eed ay arrimahan eed ayay ugu gaabiyeen dilkan shalay ka dhacay gudaha magaalada wajeer ee dhulka n f d ee xoogga ay ku hayso dowladda siliibeedda kenya ayaa kusoo beegmaya xilli toddobaadyo ka hor dilal bareer ah oo ka dhacay isla gudaha magaaladaasi lagu dilay ilaa laba xubnood oo ganacsato soomaali ah ciidanka ammaanka dowladda kaafiradda kenya ayaana kaalin weyn ku leh dilalkan iyo sidoo kale afduubyo maalmihii u dambeeyey lagula kacayay dadka shacabka ah ee ku dhaqan dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafiradda kenya mahadsanid walaalka caliyare maamulka shaale dirirka ee somalilan ayaa ka soo horjeestay amar ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya sida uu ku warramayo casaam carafaad wasiirka warfaafinta maamul goboleedka ashaadala dirirka isku magacaabay somalilan ayaa sheegay inaysan hoggaansami doonin awaamirta ka imaanaysa kooxda riddada soomaaliya uuna ku sheegay qowlisato ay ku shaqaystaan dowladaha gaalada reer galbeedka wuxuuna intaasi ku darayaa in xasan gurguurta iyo kooxdiisa ay yihiin burca doonaya inay dhibaateeyaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan doonay inaan kelmad ka idhaahdo kolley ay maanta a arkayseen iyagoo le shirikadaha xawaaladaha dadka soo dira ee dadka reer somalilan u soo dira ha laga tirtiro magaca somalilan iyagoon dowlad baahaynoo jirinoo warloodhaaba inagu somalilan ahaynoo ay soo wada qaxeen oo dhulkan joogeen xasan sheikh baa joogay kuwa kalea joogay kadib waxa magaca lehee madax u abaa halkan joogi jiro iyagii xaasaskooda iminkaadaba qaar baa jooga kuwii sidaa ahaa maanta marka waxay ku dagaalamayaan isleeyihin meel walba ka soo xidha itaalkooda iminka halkaasuu maraya waxaan markaa u sheegayaa shacabka sare somalilan ay tahay inuu ogaado horta marka hore dowlad maaha dowladdu waxay u taqaanaa dowlad fashilantay aqoonsiga dowladnimadooda la siiyeyna waxa weeye mashruuc ay ugu tala galeen dowladaha reer galbeedku inay magaca ay kula dagaalamaan al-shabaab oo kale oo keliya ama haddii dhulka aad sheeganaysa aanad maamulino awooddaadu aanay ka socon ama haddii amarkiiyo kala dambaynta uu lumay oo cid kale ka taliso waa mashruuc reer galbeedku ugu talagalay inay shabaabka dhulkaa isku urursaday kula dagaalamaan oo ay ka dhigtaan dariico ama magac ay dhahaan dowladdii soomaaliyeed baa waraaqaha soo saartay waxa maqaamkaa dadka leh waxaa arki doontaan maalin dhow dowlado badan oo aqoonsigaa yarna kala noqday intaa yaray haystaan markay dhinacna waxba u dhaqaajin waayeen murtad cali mareexaan ayaa dignin u diray shirkadaha ganacsiga soomaalida inay awaamirta ka qaataan kooxdooda riddada waxa uuna ku amrayaa inaysan bedeli karin magaca somalilan markay lacaga u soo xawulayaan deegaanada u maamulo mid kalena waxaan u sheegayaa cidda maqasha ee waxaa run mooda ee ku dhaqanta ama fulisa ee waraaqahooda tixgelisa waxay dembi ka galeen somalilan iyo shacabkeeda warqadda lagu qoray villa soomaaliya ama meesha yaree ciidamadu isku xeeraan ee erboorka agtiisa ee kontonka dowladeed degan yihiin laga soo qoro ee aan dayn niila gaadhi karin cidda waxaa tixgelisa ee somalilan kula abalaangaraysaa ee ku dhaqantaa ee amarkaa fulisaa somalilan bay dembi ka galeen lixda milyan ee somalilan bay shacabkeeda dembi ka galeen somalilanna way kula xisaabtamaysaa cidda itaal ron
maamul goboleedka ashaadala derarkaha isku magacaabay somalilan iyo midka kooxda ardada soomaaliya ayaa labaduba ah maamullo ay gaalada ay dhisteen una adeegsadaan la dagaalanka diinta islaamka iyo dhibaataynta dadka shacabka muslimiinta waad mahadsantahay casaam wilaayadii islaamiga boqol ayaa soo bandhigtay sarkaal toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinaya cabdifataax maxamed cali waa sarkaal ka tirsanaa maamulka murtadiinta koonfur galbeed muddo afar sano ah wuxuuna murtadiinta u qaabilsanaa qorista iyo diiwaangelinta dhallinyarada la askareynayay isagoona muddadaasi boqolaal dhallinyaro ah ku biiriyey murtadiinta sida uu warbaahinta islaamiga ah ee andalus u sheegay sarkaalkan ayaa ka howlgali jiray magaalada baydhabo wuxuuna murtadiinta ka qaadan jiray muddadaasi afarta sano ah lacago mushaar ah markii allah waafajiyey inuu garawsado xumaanta iyo gaalnimada uu ku dhacay ayuu la soo xiriir xiriiray odayaasha dhaqanka wilaayada bokool waxaana isagoo taa'ib ah lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool markii towbada loo qabtay ayuu waraysi siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus anoo magaagay adfatax maxamed cali ah deegaankii garisweynihay walay ku socda nimankii gaaladahay geega ku socda waana may rooga geega gariswiine oo boqolkiiba boqol lahay ka dhawaay langati geeka goran qaaday meleray furong email lindrayna mahayn wal qoraalay wal nimansaasaato eg isku qaabilsano logistic iyo wal markaas tarabuugis eeya qaabilsanay had afar sanay ka shaqeeyay walaayohaa isku ku guda jiray inti ana ka jarayna walaay aan ku aragay kolley wal faa'iido laka deerow mahayn dhalinyarada inta badan horta dadka yoosha hadii haysadana meleray hara la jeeyey way ku qaaday dibido meelooda tababarlin ka qaaday ana markan langmaylaybahaay ada dhalinyaradaas ii la aruuriyow amal ii gaqoraw ilayhaay inta badan naku diiday dibaan unisku jiiday markii wala la qaado ilaan hoob laka qaada lan oomenagadaas askari hoo gorujay garabka laangeliyayo shageeyo bali markoosay boolal isya markoosayna boolii konton ilaan lan hata akoon walan ka dhiyaayan mahayn abaara melaraaya isku kadaba meeraysaday kolley hoob aqligay baha isiyayna alxamdulilah nebidaa kuka dhaha bahi caafimaada qaba
isaga oo ku faraxsan in ehelkiisa iyo deegaankiisa dib ula midoobo kana soo baxo mugdiga gaalnimada ayuu ka warramay sida quruxda badan ee loo soo dhoweeyey isagoona baaq towbadkeen ah u diray haraadiga murtadiinta geegarsinroogmeelianaka dhaladay geeg aaday aawka iyo walaaladay roogan ah ka nagadi alxamdulilah waan meeleen intii waqtigay ku dhumanka qaadada fade dibna ning nagan si wanaagsan lahayn ka dhawaay gacmo furan lahay dhawaay wijo furan lahay dhawaay muslumnimi lahay dhawaay may baan ka baaqay dhalinyarada noocday oo kale ah oo wal barashada intii magaalada aan galaan nimankaas siyaasadiyo iyo dhexgalaayo hor meeleraaysaasan ka halaawo niyo ha ku toobasheenano ilaahay dartiisna han ku nagadan oo dalsho iyo diintiyo walan gobdaano dib han ku nagadan oo lahaka ka dhawaayo meeli anakooy alxamdulilah saasan rajeeya insha allah toddobaadkii tagay ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada bokool ay soo bandhigtay labo askari oo towbadkeen ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah mahadsanid cabduqani in ka badan toban ruux oo etoobiyaan tahriibyaal ah ayaa dhintay kadib markii ay la degtay doonidii ay la socdeen marwaan maxamed ayaa siyaanba qaadaya ugu yaraan saddex iyo toban qof oo etoobiyaan ah ayaa dhintay halka kuwo kaloo intaas ka badanna nolol iyo geeri lagu la'yahay kadib markii biyaha cas ay ku degtay dooni ay la socdeenna wararka ka imaanaya waddanka yemen ayaa sheegaya in dooni ay la socdeen dadka kooban shan iyo labaatan qof oo tahriibayaal ah ay ku degtay xeebaha waddankaasi taasoo keentay dhimashada iyo dadkala la'yahay warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah oo soo xiganaya hay-adda waxay ugu yeedhaan socdaalka caalamiga u qaabilsan ururgaaleedka qaramada midoobe waxay sheegeen in doonida degtay oo ay la socdeen shan iyo labaatan tahriibayaal ah oo u dhashay etoobiya iyo laba kale oo ka soo jeeda dalka yemen ay ku qalibantay gobolka tacisa wararku waxay intaas ku darayaan in meydadka ilaa kow iyo toban xubnood oo rag ah iyo laba dumar ah laga soo saaray biyaha isku xir gacanka cadmeed iyo badda casa halka afar iyo toban kale oo ay ku jiraan labada ka soo jeeda yemenana la'yahay wakaaladda wararka ee associated baress waxay sheegtay in tahriibayaasha ka soo jeeday etoobiya ee dowladu la degtay ay ka soo ambabaxeen waddanka jabuuti mana ahan markii ugu horreysay oo dhacdo tan la mid ah laga soo tabiyo xeebaha dalka yemen dhowr jeer ay sidaan oo kale dad ka soo jeeday etoobiya dowla kula degtay xeebaha waddankaasi halkaas oo ay ku dhinteen tobanaan qof halka kuwo kalena lagu waayey
munaasabad nabaddoon lagu caleemisaarayey ayaa ka dhacday deegaano ka tirsan wilaayada gedo mar kale warbixintan waxaa inoo hayaa casaam carafaad kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gedo iyo jafada reer jibriil oo ka tirsan beesha reer yuusuf ooy nabadoon cusub ku dooranaysay laguna qaatay dowlo socotay muddo toddoba maalin ah ayaa ka dhacday degmada ceelcadee waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo ugaasyo nabadoonno iyadoona halkaasi laga akhriyey bayaankii ka soo baxay beesha jifada waxay bogaadinaysaa sida habsamida leh oo ay mujaahidiinta uga hortageen xamla dagaalkii cadowga deegaanka shan jifada waxay caddaynaysaa garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika iyo mujaahidiinta insha allah lix jifada waxay ka soo horjeedaa guluf shareeca la dirirka uu horboodayo xasan guurguurta toddobo jifada waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta sideed jifada waxay ka soo horjeedaa heshiisyada iibinta dhulka iyo badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay soomaaliya sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay sheekh maxamed bishaar oo ka mid a culimudiinka soomaaliyeed mujtamaca uu xukumayana walaalka waxaan leeyahay ha loo dheganuglaado maxaa yeeley haddaan liisu dhimrinin oo aan maaragtay maxaan ku raha liisu jilcin oo aan liisdhegaysan oon daca iyo maaragtay maxaan ku raha ismaqal la helin waxba ma hagaagaan waxna ma toosaan dadka marka uu raciyadiisa ahna waxaan leeyahay walaalkaasi intuu ilaahay daacadiisa ku taagan yahay adinkana maqla oo adeeca oo u dheganuglaada baan leeyahay nabdoon maxamed cali dhuumaal oo ah nabadoonkii hore ee jifada ayaa isagana ka hadlay madasha munaasabada anoo nabadoonka reer jibriil hore u ahaa oo wax badanna soo waday maadaama loo arkay inaan hadda eh, iska waayeelay xilka isaga ahaa waxaa loo doortay aniga kalsooni aan ku wareejiyey xasan cabdi samow inuu beesha reer jibriil hogaamiya kitaabka shareecada islaamkana uu ku hogaamiya baa beesha reer jibriil u dooratay xilkaas inuu qaada waa loo doortay isagana waa ogolaaday sidoo kale waxaa isagana kulanka ka hadlay nabadoonka cusub ee jifada reer jibriil isagoona ballanqaaday inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka beesha waxay ballan qaaday in arrintaas ay u hoggaansamayso dardaarankii walaayada iyo odayaasha dhaqanka ee ay ugula dardaarmeen oo ah in dadka lagu hogaamiyo shareecada islaamka ee loona cadli sameeyo Ee, arrintaas aniga horta waa qaatay reer jibriilo ma qaadateen waa mahadsantihiin jasaakum allahu khayr ugu dambeyntii nabadoon cali macalin aadan oo ah nabadoonka beesha reer yuusuf ayaa munaasabada ka jeediyey dardaaranno kala duwan anoo afkii beesha yuusuf warwax ku hadlahayo waxaan soo dhoweynayaa nabadoonka beeshaas ay soo dooratay waana aqbalay waana la qaatay waxaan leeyahay in laga run sheego bayaankaas waa bayaan sidii aad u qorteen inaad u qaadataan una firsaan la doonahayo wey waxaan ku dardaarmayaa waa inaan dadka iyo dalka iyo diinta inaan u shaqayno wey dalka idinkaa leh yaad ku hadlaynaysaan jahaadka ka socda bariga afrika inaan gacan siino kulankan ayaa qeybka kulamada gargaarka ee wilaayada islaamiga gedo ay la yeelanayso beelaha muslimiinta ee dega wilaayada iyadoona ay ku tartamayaan garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika waad mahadsantahay cazaam bulshooyinka ku kala dhaqan wilaayaadka hiiraan boqol iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi yaasir maxmed aynu ku hormarno iyo wilaayada hiiraan iyadoo maanta oo isniin ah ay tahay maalintii labayo tobanaad ee si xiriir ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan kaga socoto xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxay lajnada wilaayada u xil saartay xamlada markaan gaareen deegaanka buuq goosaaro oo ka mid ah deegaanada dhaca galbeedka wilaayada hiiraan lajnada ayaa kulan muhiim ah la qaatay macallimiinta iyo waalidiinta deegaanka buuq goosaar iyagoona kala hadlay dhaqangelinta xamlada iyo qodobada iyaga sida gaarka u quseeya macallimiinta iyo waalidiinta deegaanka buqgosaar oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay in xamlada ay ku soo aaday xilli ay si weyn ugu baahi qabeen ayna dhaqan gelinayaan qodobada sida gaarka ah iyaga u quseeya anigoo macallimiinta ah iyo waalidiintii anoo yeerti anoo yeeri walaayada boqol saar baana soo ajimiyey walaayada waxaa ka hadleen xamlada oo ah irsaadul umma ilaa sabiil rashaad waalidiintii iyo macallimiinta soo raayaan in ardayda aaladda wax lagu fiirsado laga qaado inaan nadaafadda la ilaaliyo oo ka mid ah nadaafadda buwaagta iyo quraanka iyo oo lagu qoraal iska tuura iyo kitaabaha diyaani waxaas ina ardada waaweyn adduunyadiska qaangaarka sharaad lagu ilaaliyo sii qaadin khayr laaskiyo aada umaasanta walaayada aa waa dhaqangelinaa waan dhaqangelinay meesha cudamada ay kuu sheegaysaan joognaa buuggoosaar ma garat bergana walaayada noo yeertay annagana waa qaada waa qaadanay waa yeelihii ardayga dhaliyaan nahnay wadadaqameedihii magaalada ahaan nahnay waana qaadanay ma garat iyo macalimiinta iyo ayaga sidii oo loogu warqabi lahay wixii atasanaada sidii loogu hagaajin lahay nadaafadooda sidii loogu hagaajin lahay qalabqaad qalabqaadkooda sidii loogu hagaajin lahay sidii xumaanta loogu reebi lahay sidii haddaadar telefonyaha looga qaadi lahay wax badan ay ay adabarka ay noo sheegeen khayr ilaasiye waa qaadanay meehe hadda hadda inta ka bilowdina nagu jirta deegaanka aan jeedin waxaa waaye buuqgoo saar waaye waxaan ka tirsanahay hiiraan walaayada waa noo yeertay dacwo ah waxay noogu yeertay xamladaas waxaa ka mid ah macalimiinta iyo ciyaalka dugsiga xiriirka ka dhexeeya in la wanaajiyo sida ilmaha lebiska tarbiyada salaada casirka iyo duhurka salaada duhurka ah sida looga tarbiya wixii xumaan u keenaya ama dharka insha allahu haddii ilaahay ilmo sida baashaqe waayo marka horeba waan dhaqan gelinayna haddana waan dhaqan gelinayna marka horeba waa ku taagnaynay dugsiga annaga aan abuuranay insha allahu ilahayna waanu garabgelaya tan iyo markii waaliga wilaayada hiiraan sheekh guleed abunabhaan uu ku dhawaaqay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ka socda nadwaa diini ah dacwatu shaaric iyo kulamana la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo qeyb ka wada ah xamlada dacwiga ah sidoo kale cabdiqani maxmed ayaa waxa uu warbixin inooga diyaariyey qaabka xamlada dacwiga uga socoto wilaayada islaamiga bokool xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo weli si habsami leh uga soconaya deegaanada iyo degmooyinka wilaayada bokool ayaa markan kusii siqaysa deegaanada miyiga ah waxaana dhowaan maamulka degmada tiiglow iyo odayaasha dhaqanka ay gaareen deegaanada madda iyo dhanaabo ee hoostaga degmada tiiglow qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka faa'iideystay muxaadaraadka kala duwan ee ay jeedinayeen culimada waa kuwan qaar ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi oo ka waramaya dacwadii lasoo gaarsiiyey mayba rogne deegaanka la raw dhanaawa mayba ninkooyana dadka tirsan walaayada islaamka ya ninkooyan insha allahu tacaala ninsheeneen hadiid oo eedan qiimo badan hadiidaas oo ah diinka ilaahay subxaanahu watacaala oo liis faro munkaraadkana liisku reebo macruufkana liis fara culmadii oo mayba ninkooyana geeka wadeen dacwadii oo la eraay ciwaanji ahaay irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad jazaahum allahu khayra aljazaaba lana dadka maybwa maybal ha kulmiyay dhiibo shushalduun hoo ganacsato haada fadeen hoo maybwa sharqaanley haada fadeen hoo tumajaro haada fadeen hoo mootoli haada fadeen hoo baaburey haada fadeen magil iblaan waalidiintii macalimiintii iskoolaadka macalimiintii dugsiyaalka qur-aanka kariimka eh intaasaba laha jamci mawaadicda lakula hadalay mayba haayena iyo maxaadarooyinka linjeedi alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar mayba kale kumid haayay maxaadarooyinka lijeedi almacaasi wa cuquubatuhaa iyo kumid hayti oo maybwa dadka muslimiinta ay eedan ku faa'iideen mayba kale kumid haayay asamu wa daaca liwulaati lumuur oo yan maybwa diinka islaamka makaanad eedan wiinka le mahad dhamaantee maylaha allah subxaanahu watacaala mahad bilaaw iyo dhammaad ban lahayn sugnaati aragday walaalod haniin abaabuley oo aragday haniin sheeni dacwadaas haniin haniin jeedi unuuna qaadani bulshada oo dhammaanteena ku qiibgali maasha allah maylanaha inena ninkana nagoo safay la aragday ninka dhida markasta may ando'aayane olmaadi waktida waktiga hagelidey wakti badan hankabiidi ando'aayan ilaahayoon ajarjo ankaka miisaanjo aakhira ankakaba sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay ayaa dhankooda ka warbixiyey waxyaabihii la faray iyo kuwa looga digay iyagoona sheegay inay fulinayaan awaamirtii la siiyey anagoo ka noolo tuulida madda uu kumayahana deereena naman wilaayada islaamka oo ku socdaa oo eegmay wacdiyeen wacdo oo noocyaalsha kala duwanana wacdiyeen sidii oo macruufka nin isfaraa munkarka nin iskureebow nini wacdi may kaleba nini wacdi ay yihiin sida isdhexgalka oo haddana balaanta iyo magalkani oo haddana isdhexgalsha haddana la reebo oo kale nini wacdi muqaadiraat almaskuraadka oo haddana dhalinyarta isticmaalayaan ni haddana oo liisku mamnuuco nini wacdi tarbiyada awlaada oo kale haddana nini wacdi ununa maylana samaa wadaa dadkii warkaas qaaday ka dhaqam ilaahina walaanana magaca imada reer isaaq idan maxmed oo ka nool tuulada dhanaawo ana oo afka mootoleyta ka hadalaw geek wadaadinin kooy doorinin kaqoway tuulada dhanaawo wayban noo kala hadalay mootooyinka lamlugaadleyta intilinka qaado korn balac tan kala may walan loola derdaarmi kumid ayin heerfonka bahalkan oo mootooyinka magilooda dhagaal la geliyaa iyana nin mamnuucata iyanoo la hadalayn wadaadada inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa ka socda kulamada wacyigelinta iyo nadawaadka qeybta ka ah xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah wilaayadii jubbada hoose oo iyaduna si habsamil ay uga socoto xamladaasi bashiir muxdiin abu ayman ayaa warbixintan ku eegaya dabayaaqadii bishii hore ee muxaram maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada kaga dhawaaqay xamladan dacwiga ah ee camimtay guud ahaan wilaayaadka taas oo wacyigelin soo gudbinta tawjiihaad baraarujin iyo sidoo kale baaqyo rabbaani ah oo ay mujaahidiintu u jeediyeen bulshada ku hoos nool maamulada wilaayaadka waxaan rabaa in aan halkan ka caddeeyo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xamla magaceedan la yidhaahdo irshaadu alumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi degmooyinka jamaame kamsuuma xagar badhaadhe iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan duulaadyada magaalooyinka kismaayo dhoobley iyo afmadow waxaa si isku mid ah ugu wada faa'idaystay fursadan tacliimiga ah iyo tawjiihaadka dacwiga ah ay bixinayeen wufuuddii ka socday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose markan maamulada degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa xamladan kusii baahiyey miyiga deegaanada xeebaha iyo tuulooyinka sida deegaanada turdho iyo buula bannaan oo saga jamaame tuulooyinka mugaambow makalangow shangolo mafuula iyo burgaan oo hoos yimaada kamsuuma iyo sidoo kale deegaanada dalaayad wadajir koromo oo hoostaga degmada badhaadhe iyo deegaanka aadey oo hoostaga degmada xagar haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka tuulooyinkaas ee ka faa'iidaystay xamladan wacyigelinta bishir hekalefow oo gabar iyo wiil waxba naga maqneenan ay walaayada aynoo timiday waa ku faraxsannahay waxa ay noo keentay oo walaayada ay wadan raallaa ka nahay waana raacsannahay wax aan qalaafsanno ma jiro seen bere inaynoo timaado oo saa inuu guwaabiso qalbagaaniga waa jecelyaa walaayada in is ilaahay kor ka dhigo cadaawada ilaahay as reebo gaalada as qabto maanta dugsiga macal xasan ayaa jooga heerada oo dalbeli macal xasan dugsigiis loo yaqaan maanta waxaan na soo booqatay walaayada jamaama si fiicana loo qaatay si fiicanay usoo dhaweeyeen reer baadiyo markaas dalbeli oo dugsiga macal xasan oo oo degan tuulada shongolmafuula degmada kamsuuma emayni sideertii irshaadul umma ilaa sabiili rishaad ayniinsheeni waaligayno degmada kamsuuma waxii oo xaaraam iyo waxas ee laniinsheegi dhaafno kachiritarasaraki chisola arsalaki chilemerwa mbwani karamadol ilemerwa mobile screen ulemerwa e, mabati ano yakuandikwe wandikwe lofu lofu iyo wandikwe mfuna hila soo iyo kang walemerwa chitogola halusevinono chigwirana mbwani degma kamsuma bulshada intii allah fadligii ka faa'iidaystay xamlada wacyigelinta gaar ahaan intii fursadda ii saamaxday inaan la kulmo ayaa iiga sheekeeyey baahida guud ee ku aadan in la helo towjiihaad la mid ah kulamadii ka qabsoomay wilaayada nadawaadkii lahaa funuunta kala duwan iyo mawaadiicda kulamada lagu kala mirayay xalaasha iyo xaaraanta ama dhanka kale xumaanta iyo wanaagga lagu kala saarayay waxay guud ahaan qeybaha bulshada ay wejiyo dhalaalaya ku qaabileen sidoo kalena quluub qanaaco ka muuqata ku qaateen awaamiirta iyo nawaahidda ay mujaahidiinta kala soo baxeen shareecada islaamka ee ay dadweynaha gaarsiinayeen wixii ay socotaba waxaa la soo gaaray gebagabadii xamladan oo ay wilaayada gaarsiisay degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose kuwaasoo si weyn looga waraabiyey manaabiicda cilmiga iyo biyaha saafiga ah ee iimaanka ka soo burqanayay dhanka kelimaadkii ay culimmada jeedinayeen muddadii ay xamladu socotay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu